Fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay deegaanada waqooyiga gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeelatay qoysas badan, kuwaasoo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ka hayaamay deegaano ay ka mid yihiin Bacaad, Qooqane iyo deegaano kale, kuwaas oo dhammaantood markaasi ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga gobolka Hiiraan. Dadka ka soo barakacay deegaanada waqooyiga Hiiraan ayaa gaaray deegaanka Guri Cadde ee isla gobolka Hiiraan, kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso afar boqol oo qoys, wakhtiganna wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Waxyaabaha ay markaasi aadka ugu baahan yihiin ayaana waxaa ka mid ah sida hooy, biyo, cunto iyo adeegyo caafimaad. Haddaba waa kan guddoomiyaha deegaanka Bacaad ee gobolka Hiiraan, Maxamuud Camey Cusuble, oo warbaahinta oga warbixiyey baahiyaha markaasi kala duwan ee haysta dadka ku nool deegaanka Guri Cadde ee kasoo barakacay deegaanada waqooyiga gobolka Hiiraan.
wallaahi walaalow bacaad dad badanaa ka soo qaxay iyo tuulooyin kaleo hareerahooda u dhowaay maalintii ay soo baxeen waxaa jirta intaanaan soo bixin in saddex jeer ay biyo bacaad nooga soo baxeen oo dalagii ku yiilay iyo beerihii iyo kanaaladii ay burburiyeen saddex biyobaxo annagoo qabno oo biyo aan ka imaanin shabeelle oo tuulada gaararkeeda ka soo fakaday ay beerihii gooyeen ayaa waxaa noo yimid biyihii afaraad oo etoobiya ka yimid biyahaasaana soo barakiciyey saddexda biyo hore beerahay galeen mahana tuulada ma kicin wixii aan ku qarash beelnay oon dhignay meeshiyay ku baaba'een hadday beer tahay iyo hadday kanaal tahay iyo hadday matoor tahay annaga beerraan ahayn matoorray waa- matoorray waa waa ku dhinteen biyaa galay waa ugu qurmeen wixii alla waxaan dhignana waa dhinteen musqulihii meesha ku yiilay waa dumeenoo waxa ay biibaxaanta ka hormartay dumeen dhibaatadaas tuuladii ku dhacday markaanu soo baxnoo nimid meeshaan dadku wuxuu isugu jiray dad roon iyo dad liidan oo xooggood ku shaqaysatada dadkii liidanaayo xooggood ku shaqaysanaya shaqo waa waayeen ee awl waa laisku dhex noolaay meeshaas wax noo yimid oo haayada ma jirin ee, wax wax noo qabto cawbaada ma jirin meeshaan biyihii xaafka ilmihii shubanaa ku dhacay biyo ma aanaan helin ilmihii shubanaa ku dhacay webigu looma aroori karo biyaha ka soke dhiiqa ka sokayso biyobaxyada ka sokayso waayihii hore markay saanoo kale biyuhu soo baxan waa la heli jiray biyaha gurmadaa la heli jiray daawaa la heli jiray dad gurmadaa la heli jiray bacaa la heli jiray marakanaaca la heli jiray maanta wax soo gaaray ummaddan oo haba yaraatee ma jiraan hadda waxa ugu daran waxa waaye ee, dadkii waxa waaye waxayba dadka baareed waxay jireenba raamshi maba haystaanba marakanaaca ma haystaan oo hadda waxa waaye kanaaca waa joogtaa oo kanaaca maalintii ku cunaysaa biyo ma haystaan oo waxa waaye biyo waxay noqdeen qashay noqdeen oo biyo hadda waxa waaye haddaad soo darto lulumo iyo iyo qashina dhex jiro ilmihii haddii cabeeno shubanay ka qaadeen tani afar boqol toddobaatan iyo shan qoysay ahaayeen dadka ka soo baxay bacaad afar boqol toddobaatan shan qoysay ahaayeen dadkaas waxa waaye dowladda waxaan ka codsanaynaa eh, in ay si degdega dadka ula soo gaarto dowladda dowlad goboleedka aha iyo federaalka ahaba waxaan ka codsanaynaa dadkan il gaar ah loo fiiriyo afar biyo baxo oo noo gaar ah haddaan herbacaad nahay madaxdaa ka markhaatiya gobolka joogto dhib ouna qabin tuulada eh, eh, magaalada ayna qabin annaga si gaar ah iyo biyo noo saameeyeen oo tuulooyinka ayna la qabin annaga iyo meel la yidhaha biyoqurun iyo meel burjada la yidhaha iyo qooqane afarta tuulo ugu daran oo aad biyo u saameyn afartaas tuulo waaye